wasaaradda warbarashada hidaaya oo taalinta sare dowlad goboleedka jubbaland iyo weliba buwaagtay manhajka warbarashada dalka iyo deersiday seetilam iskuul oo kiyaala degmooyinka iyo deegaanada maamulka jubbaland buwaagtay manhajka warbarashada dalka olanka taragali fasalada dugsiyada hoose iyo dhexe ee guud ahaan degmooyinka iyo deegaanada maamulka jubbaland iyo ka kooban maadooyinka shaldunwayo baradayan ardayda agaasimaha waxda manhajka warbarashada dalka ee wasaaradda warbarashada hidaaya oo taalinta sare dowlad goboleedka jubbaland mudane caliyana faahfaahin kubi adeegyada buwaag ee warbarasho deersian iskuulada
marka koowaad mahad alle u sugnaatay kadib waxaan rabaa inaan halkan ku qabto shir jaraa'id oo kooban hore inaan ku faahfaahiyo adeeg waxa barasho oo aan gaarsiinay bulshada reer jubbaland adeegaas oo ka koobnaa buugaagta ay ardada ka dhigtaan casharada fasalka koowaad ilaa fasalka sideedaad oo waxaa ka faa'iidaysan doono siddeetan iyo laba iskuul buugaagtaas oo gaarayo kun iyo siddeed boqol buug oo ka kooban maadooyinka lagu barto dugsiga hoose dhexe waa ognahay buugaagtaas ma kaafeen karaan baahida guud ee jirta buugaag iskuullada ka jirto hase ahaatee haddana waa waxqabad mase tillaabo hor loo qaaday oo looga jawaabayo baahida waxbarasho ee ka jirta deegaanada jubbaland markasta wasarada waxbarashada waxay u diyaarsan tahay in agabka waxbarashada ee loo yaqaano teaching learning materials ee aasaaska u ah waxbarashada iyo waxbaridda in lala daba istaago ardada reer jubbaland meel kasta ay joogaan buwaagtaas waxay gaarayaan degmooyinka ay ka kooban tahay jubbaland oo dhan waxayna wax ka kaabi doonaan tayada waxbarashada maaragtay adeeg waxbarashada wasaaradda ay bixiso ayay ka geysan doonaan gacan inay sare u qaado degmooyinka deegaanada maamulka jubbaland oo horey indirsanayna manhajka walbarasho ee dalka ee horey lansuubi iyo haddii guud ahaan ardayda iyo bahda walbarashada maamulkaasi halen si rasmi oo ka dhehen inuu sii hoojiyaan walbarashadiioo heer sara kaasoo ee manhaj walbarasho lakawada mudaysanyi guud ahaan iskuullada kiyaala gobolada dalka